deegaanada koonfur galbeed soomaaliya welibaa ku noola kumanaan owlaad oon seedan goobo walbarashada sababo dhaqaale xumo dartie maadaama inta badan goobo walbarashadu iina xaanobeese inkastoo iyo jiraan iskuulo dowlad yeelata oo si bilaashay owlaado wallanka barow balse hana kumida waalidiinta iyo sifaylan markaasi in ku faa-iideysana fursadaha siyar ee dowladaiyo siidii haddaba meeta hadafidii ku leetay dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidii lan kordhiilay walbarashada bilaashkae si owlaad badan fursadii onka helana walbarashada maadaama muhiim yeeta in owlaadiyo helana walbarasho nololiyo iyo tandadka iyo deegaanka ka badbaadi korana mustaqbalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya injineer cabdifataax samaale ayaa sheegay intii uu bileeriyi doonaan iskuulada beeslaante ee la hirgeliyo dhammaan deegaanada koonfur galbeed isla sanadkan iyo qorsheeyayaan in la hirgeliyi doona ilaa iyo sideed iskuul si owlaad badan fursad yoonka helan oo yoonseedana goobo walbarashada waxaa lagu guuleystay in waxbarashada markii ugu horeysay ayadoo la fulinayo ballanqaadkii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan naftagareen uu bulshada u ballanqaaday ahayd in waxbarashada ilaa primary levelka ama dugsiga hoose dhexe laga dhigaayo waxbarasho lacag la-aan ah ilaa fasalka sideedaad taas hirgelinteeda iyo dhaqangelinteeda wasaaraddu waa ay bilowday waxaana lagu guuleystay in la siiyo deegaanada kala duwan degmooyin aan arintaa laga hirgelin way jiraan laakiin dhammaantoodii qorshaha ayay ku jiraan wasaaradda hal mar ma sameyn karto laakiin waa la bilaabay qorshahaasi fulinteedana waa socotaayo waxaa maaragtay lagu guuleystay in arday fara badan lagu soo daro waxbarashada bulshada iyo waalidiinta culeyska heestana laga qaado oo si maaragtay fursad loo siiyo inay waxbarasho lacag la-aan ay helaan marka saas darteeda waxaa dareemeynaa inay jirto korar dhinaca ardayda ah arintaa markii la go-aansada kadib waxaa isbedelay iskuuladii iskuul waxaad arkaysaa ka koobnaay shan fasal ka koobnaay hadda maanta wuxuu maraya toban fasal waxaan dareemaynaa marka tirada ardayda joogtay inay laba jibaarantay oo iskuuladii naftirkooda ay dareemayaan inay waqtiyada ay kala duwaan shifti ay sameeyaan qaarna galab ay geeyaan qaarna subax ay dhigtaan ama qaarkood ay u baahan yihiin in fasallo dheeraada loo dhiso oo codsiyadooda wasaaraddu ay usoo gudbisteen oo wasaaradduna ay qorsheynayso inay hirgeliso dhismahaas oo fasaladaas loo kordhinayo ama dugsiyada cusub la dhisayo si loo daboolo hadda qorshaha waxaa inoogu jira in ilaa sideed iskuul miya inay tahaan filayaa tirada laba iskuul oo hadda la dhisaayo markii labadaa iskuul la dhiso kadib waxaa ku xigo lix iskuul in la dhiso degmada wallaweyn keligeed sanadkan iyo sanadka soo socda waxaa laga dhisi doonaa sideed iskuul oo primary ah qaarkoodina waxaa gaarsiinaynaa inaan ka dhigno iskuul oo primary iyo secondary isku jiro ah marka waxaan rajeynayaa bulshadu inay ka faa-iideystaan fursadaha ay wasaaraddu siinayso oo kor loogu qaadayo adeega waxbarashada deegaanadaas tusaale ahaan gobolka shabeellaha hoose waa gobol aada u ballaaran gobol baaxadiisu ay aada u weyn tahay bulsho badanna ay ku nool yihiin duruufo kala duwanna ay maaragta haystaan waaye ayadoo saas ay tahay wasaaraddu waxay kor u qaaday tirada dugsiyada halkaa laga dhisay waxaan booqasho rasmi ah ku tagnay degmada marko oo aan ka dhisnay lana dayac tiray iskuulo cusubna laga dhisay ilaa sideed iskuul oo iskuuladii maaragtay qaarkoodii goobihii dowladda ay laheyd iyo qaar cusub oo maaragtay laga dhisay waxaa kaloo iskuul laba iskuul laga dhisay oo ama la hagaajiyey oo dhismahoodii kor loo qaaday oo maaragtay la dhisay deegaanka shalambood oo hoos imaanayo degmada marko sidaas oo kale degmada janaale ee deegaanka janaale waxaan ka dhisnay iskuul loo yaqaano iftiin janaale oo primary school ah oo aada u qurux badan annagaa tagnay oo maaragta soo dhisnay wasaaraddu waxay ku guuleysatay saas oo kale degmada baraawe in laga hirgeliyo goobo fara badan oo iskuulo ah oo wax lagu baranayo waxaa intaa dheer in laga dhisay iskuulka loogu talagalay waxbarashada farsamada badda oo dugsi sare ah oo loogu talagalay in koonfur galbeed ay dadkeeda ka faa-iideystaan degmada baraawe waa laga hirgeliyey sidaas si lamid ah deegaanada kale oo hadda aan qorsheynayno waxaa ka mid ah degmada afgooye ilaa ceelasha biyaha lafoole hadda deegaanka lafoole iskuul bay ka dhisaysaa wasaaradda oo loogu talagalay bulshadu in si lacag la-aana wax loogu baro jaziira deegaanka jaziira wasaaraddu waxay qorsheysay dhul halkaasi laga siiyaa jira hadda dhismihiisii hadda la rabo in la bilaabo mar dhow waxaan aaminsannahay marka baahiyaha bani aadamka lama dabooli karo deegaanada noo dhiman waxaa waaye deegaanada number conton qornyooley buulomareer deegaano waxaa jiro oo hoos imaada degmooyinka oo bulsho badan iyo tuulooyin badan hoos imaanayo kuwaasina qorshaha ayay ku jiraan oo horumarintooda iyo kashaqeyntooda iyo dhismahoodii ma aragtay waan qabanaynaa sanadkan iyo sanadka ku xigo hadduu ilaahna gaarsiiyo oo nabad aan ku gaarno